magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalijiminayeen in ka badan shan boqol oo arday oo dhammaysatay qur-aanka kariimka iyo kutubta shareecada islamarkaana ka aflaxay mu-asasada daarul iimaan munaasabadda ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka mu-asasada macalimiin bahda waxbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale sheekh axmed ciid maamulaha mu-asasada daarul iimaan ayaa ka warbixiyey tirada ardayda qalijiminaysa iyo waxyaabihii ay barteen shanta qaybood ee ay ka kooban tahay mu'asasada daarul iimaan waxaa barbar socdo oo wax rabbi lagu mahadiyo ah inay leedahay shan marxaladood oo waxbarasho oo tacliimi ah waa wax ilaahay isla doontuu iswaafajiyey shan qaybood iyo shan marxaladood shanta marxaladood haddaan idiin tiriyo marxaladi waa marxalada asalka iyo asaaska iyo gundhiga u ahoo waa qaybta xifdiga qur'aanka kariimka ah marxaladina waa qaybta shariicada ee culuumta lagu dhigta ee dugsiga sare u dhiganta ee ardayda maanta ka qalinjebinaysaa jaamacadaha islaamigaah ay ku biiri doonaan qaybta kale waa qaybta rawdatul atfaal barbaarinta ubadka yaryar oo waxa weeyaan iyagana hadday tahay alqiraa'a walkitaaba iyo hadday xifdulqur'aan tahayba ay ku dhigtaan qaybta kale waxa weeyi waa qaybta qiraa'aadka tobankee kala duwan ee sheekh riyaadu maamulo qaybta kale waxa weeyaan qaybta xifdulmutuun waalkutub alcilmiya ee sheekh mukhtaaru maamulo ee uu dhigo shantaa qaybood oo mid walba marxalad gaara ay tahay iyo shantaa qaybood ee laamo kala duwanah horta tobankaa isku taamka noqdee ilaahay uu taam yeela bay ka koobantahay mu'asasada daaruliimaan qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadin iyo habalyo u jeediyey ardayda qalijiminaysa si gaara qaybta barbaarinta oo nawaal ka mas-uul tahay oon ku xidhnaa run ahaantii aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dee yararkii halkan iminka wax ka akhriyayeenna waxa weeyaan waad dareemaysaa inuu juhdi galay iyagoo da-doodu kooban tahay yar tahay inay maqal iyo muuqaalba ficil iyo qowlba aadaabtii la baray iyo wixii lagu shubay ay nagu tusayeen intaa markaan ka imaado waan u hambalyeynayaa ardayda qalinjabisay ee shan boqol iyo saddex iyo afartanka ah waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo alfa mubaarak
waxaan u mahadnaqayaa ilaaha weyne waaxidka ah ee inagu kulmiyey xafladdan aadka u qiimaha badan runtii oo raxmadda iyo naxariistu yacnii hadhaysay ubadka yaryar iyo macallimiintooda iyo waalidiintooda sida quruxda badan u labistay waxaa aad iyo aad wax loogu farxaa waxaa ka muuqda xafladdan haddii inuun xafladi khayr leedahay waxaan odhan karnaa waxay ka mid tahay xafladihii ugu khayrka badnaa mu'asasada si guud baan ugu mahadnaqayaa iyo sheekheenna faadilka ah si gaara qaybta ay dhigtaan oo runtii ay hayso nawaal xaaji muuse oo la odhan karo waxaabad moodaaba in maamul loo abuuray qaabkay wax u wadaa qaab aada u qurux badan u yahay si kastaba ha aatee ardayda dhammaysatay qur-aanka kariimka iyo kutubta shareecada islaamka ee mu-asasada darul iimaan ayaa ah dufcadii labaatanaad ee ka qalijibisa mu-asasada tan iyo markii la aasaasay